aan ku bilownaya magaalada muqdisho waxaa maanta baaqday kulan ay yeelan lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka kaas oo ajandihiisu ahaa akhrinta xeer hoosaadka ay isku maamulayaan mudanayaasha kulanka baarlamaanka ayaana u baaqday ama kulankooda waxa u baaqday kooram la-aan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka sheekh aadan madoobe ayaa u digay xildhibaanada iyadoo qaar ka mid a xildhibaanada ay ku tilmaameen kooram la-aanta uu baarlamaanka shaqada ku bilaabay nasiib darro wariyaha v o eda ee muqdisho saynab abukar maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay kulanka uu xalay la iclaamiyey islamarkaana uu ajendihiisu ahaa akhrinta xeer hoosaadka ay isku maamulayaan mudanayaasha golaha shacabka ayaa u baaqday kooram la-aan kadib markii ay fadhiga soo xaadireen xildhibaano ka yar inta uu ku furmi lahaa kulanka taasoo keentay in ay xarunta isaga kala dareeraan xildhibaanadii tirada yaraa ee fadhiga yimid guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo ku dhawaaqay baaqashada kulanka ayaa dhinaca kale digniin u diray mudanayaasha fasax la-aanta isaga maqan kulamada iyo shaqooyinka culus ee horyaala baarlamaanka koob iyo tobanaad ee dalka idinku aada u mahadsan dadka soo haadiray oo aan meel aadin oo sugayay oo soo hadlay idinku aada iyo aada u mahadsan marka waxaan soo jeedinaynaa in maaragtay maanta shirkan dib aan isaga dhigno sidaa daraad xildhibaanada maqan waxaan ugu baaqaynaa inay soo xaadiraan sida la ogyahay eleemasaarka madaxweynaha sagaalka loo ballansan yahay maantana waa bis waa kow dadka qaar dibidahay jiraan marka maadaama ay sidaa tahay hoogoo jaanis yanaan samaynaa si aan maaragtay marlabaan intii baarlamaanka la ballamiyo haddana kooramkii yaraaday aan la dhihin jaanisaan siinaynaa aniga arrintaas waa iska hadalnay markaan fiirinay dadka meelahay ku kala maqan yihiin markaan ogaanay waxaa noo soo baxday in ballanta laga dhigo laba-iyo tobanka bisha maanta kooga ah laba-iyo tobanka bishan xildhibaan kasta oo golaha shacbiga baarlamaanka tobnaad ku jiro inaysan maqanaanin haddii wax maaragtay duruuf gaara oo loo garaabay haddii aysan jirin xildhibaanada waxaan u jeedinaynaa shirkeeni kan ku xiga wuxuu qabsanayna hadduu alla idmo laba-iyo tobanka bisha juun yaan isugu imaanaynaa shirkaas xildhibaanada dibidaha ku maqan dalka gudihiisa ku maqan waxaan leenahay maalintaas xildhibaanada inay xaadir soo noqdaan arrintaasaan jeedinayna xildhibaanada sharafta leh maalintaasna waxay noo noqon doontaa qodobadii maanta naga baaqday inaan ka doonno sababtaan u yeelnayna waxaan ogaanay xildhibaanada qaarkood inay safar dheerdheer iskaga jiraan marka marlabaad waxaa maaragtay baarlamaanka sharif u ahayn in intaan shir iclaamino haddana kooramkaa yaraada la yidhaahdo sharaf inooma aha laba-iyo tobanka bisha juun ayaa shirka shirkaan ku xiga qabsanaynaa xildhibaanada dibiddii dalka joogana taasaan usoo jeedinaynaa xildhibaanada joogana maaragtay ayagana waa idinku mahadcelinaynaa haaldaysu dulqaato xildhibaanad saynab maxamed caamir oo ka mid ah xildhibaanada muddada dheer ku soo jiray baarlamaanka soomaaliya ayaa nasiib darro ku tilmaamtay iyadoo howlo culus ay horyaalaan baarlamaanka ay kulamadiisa u baaqdaan kooram la-aan waxayna ugu baaqday xildhibaanada maqan in ay soo xaadiraan si loo dhammaystiro shaqooyinka culus ee horyaala golaha shacabka ee baarlamaanka waxaa ila sheegayaa hooyooy annaga waxaan mas-uul ka nahay shacabka soomaaliya mas-uul ka nahay meel ilaa lowyacadda ilaa meesha u dambaysa mas-uul ka nahay waxaan ka xumahay iyadoo barlamaankii la dhisay bishii hore ee ilaa hadeertan maanta nasiib darra maalinta u horreysay toddobaatan xildhibaan timid toddobaanka xildhibaanoo timidna boqolkiiba waxa waa dadkii joogay dadkii hore dhallinyarada cusube hadda soo gashay in wax loo sheego ani waxbaan u sheegayaa ani markaan koo barlamaanka soo gala waan xiiseynayo nusaacana kama maqnaanaynin barlamaanka waa la maqan yahay dadkii ma joogaan waxaan maqlaya hadda xildhibaan leh wax dhibaataya ma jiraan ee xal iyo waxaas waxaas been waayo dhibaato waa jirtaa shacab baana matalayo maanta dadka dhagaha kor bay u hayaan ee leeyihin maanta baarlamaankii soomaalida shirayo dhagaha kor loo hayaa maxaa ka soo bixi doono xeer hoosaanka waxa wax lagu kala shaqeeyo oo oo nidaam noo degsan weeye ani marka waxaan u sheegaya xildhibaanada maqan iyo guddoonka labada waxaan rabaa inaan eer u sheego baarlamaanka maqan ee dhallinyarada ah waa la og yahay baarlamaanka si lagu soo galay maanta si lagu soo galay waa la og yahay dhallinyaro hadday tahay hadday gobollo ka yimaadeenba shacabka kama ma dhaqdhaqarsoono dhibaatooyinka iyo dhibka lagu soo galay baarlamaanka waa is og yihiin anigoo intaasoo dhibaato ay soo maray oo baarlamaanka waxaan waa u soo maray maantana inaan shaqayn waayo kodankii buuxin waayo horta sharaf darra waxay u tahay dadkii soo doortay shacabkii soo doortay ayay sharaf darro u tahay xildhibaanadaas maanta koramka buuxin waaye dadkii soo doortay ayay sharaf darro u tahay tan labaad guddoonka guddoonka waxaa weeye markuu sheegayo waa inuu u soo diraa xildhibaanada misjid u soo diraa qof kasta u soo diraa telefoonadooda wada haysta inay ku soo diraan anigaan zeyne waxaa la kulmo dadkii dariiqii oo xiran oo laleeyahy barlamaanka ashiraya saasaan ku imid marka waxaan leeyahay dhallinyarada xildhibaanada hadda soo galow annagaa joogna aan waxayna sheegno sidoo kale xildhibaan cali xaaji daahir oo ka mid ah mudanayaashii soo xaadiray kulanka maanta ayaa dhankiisa ka hadlay sababta keentay in uu qabsoomi waayo fadhigii maanta
isdejiya isdejiya isdejiya wax dhibi ma jiro xaaladdu way degan tahay sidaad la socotaan waxaa loo ballansanaa inuu baarlamanku isu yimaado maanta bulshada ay ka watahay juun xeeroosaadka iyo arrimo ku saabsan waxaa saad dee warka ku qaadateen waxaa xidhmi waayo kooramkii oo safarkii lagu jiray iyo doorashadii lasoo galay darteed safarrada xildhibaanadu ay kala galeen ay meelaha ku kala maqan yihiin ayuunbaa kollay sababay dee wax kale ay dhib kaloo jiraa ma jiro maadaama kooramku xidhmi waayo in dib loo dhigto oo maalin kale laga dhigtaa ma wax cusubba arrintaas sidaad moodaynay saxaafaddu uga yaro boodsan tahay inkastoo kulanka maanta baaqday haddana waxa uu guddoomiyuhu sheegay in kulanka baaqday midka xiga uu dhici doono laba iyo tobanka bishan oo ku beegan saddex maalin kadib caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh oo ku astaysan sagaalka bishan juun waxaana horyaala baarlamanka dib u eegista xeerar kala duwan oo qaarkood baarlamankii hore u suurtageli waayey inuu meel maryo seynab abuukar v o a muqdisho mahadsanid